faqri bimacnaa waxaa laga wadaa liannaha atat fi lqur'aani bialfaadin maca almacaanii iyadoo alfaad iyo macaanii isku wadata abay qur-aanka ku tiri saasaa lagu maraya min hayri ta'wiilin ta'wiilkaas waxa waxaa ka ficnaadan inuu yidhaahdo min hayri taxriifin min hayri taxriifin lianna ta'wiilka qaar saxaa jira sooma kelimatu ta'wiil inay sawaab tahayna waa dhici kartaa in khalad ay noqotona way dhici kartaa ta'wiilka waxaa la yidhahdaa saan horeba u soo sheegnay sarfu alkalaami can daahirihi hadalka daahirka ka muuqda ee u soo degdegaya fahamkaaga in laga duwo laga leexiyo macno kaleetona loo leexiyo ixtimaal kale loo leexiyo oo meesha soo geli kara saasaa la yidhahdaa haddii uu marka ixtimaalkaa kale loo leexiyey daliil kutusayo uu jiro daliil kaloo kutusayo uu jiro waa tawiil saxiixa wey waa ta'wiil saxiixa macnaha kaleete ee loo leexiyey naska daahirkiisii inta laga duway loo leexiyey daliil kutusaya hadduusan jirinna waxaa la yidhahdaa markaa waa ta'wiil baatil ah waana midka ay fiican tahay in loo isticmaalo taxriif loo isticmaalo si loo kala duwo si loo kala duwayna kuugu dhuumanin taxriif baa kaa la dhahaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi saas min bacdi mawaadicihi rabbi subxana wa tacala waa ka odhanay marna xuruuftiibay meesha ka qaadayaan marna macaanihiibay leexinayan ayb min hayri ta'wiilin marka saasaa laga wadaa macnaha annagoon taxriifinayn oo taxriifka maxaa ka mid ah inaad tidhaahdo yadullaahi waxaa laga wadaa nicmatuhu yanzilu rabbuna inaad tidhaahdo yanzilu malakun aw tanzilu raxmatun inaad tidhaahdo maalan markii lagu yidhaahdo wajhu اllahi waxaa laga yani daatuhu inaad tidhahdo waa taxriif lanna yani luqadda carabiga carabiga kelimaadkani macnay ku leeyihin markii lagu yidhaahdo yad lagu yidhaahdo carabina aad tahay luqadda carabiga aad taqaano fahamkaaga waxaa usoo degdegaya yad oo la yaqaana usoo degdegaysa soo saas ma macnaha la yaqaanay in laga leexiyo oo loo leexiyo nicmo loo leexiyaay ma daliil kutusayaa jira maya daliil ma jiro taasoo kale taxriif baa la dhaha marka istawaa in la yidhahdo istawlaa baa laga wadaa ma daliil kutusayaa jira istawaa in istawlaa laga wado ma aayad baa kutusay miya xadiis baa kutusay maya luqadiina laga waa waa taxriif marka ta'wiil ma ah sidaas daraaddeed inuu taxriif isticmaalaa ka ficnay meesha uu ta'wiil ka leh ayib lanna nafyi ta'wiilkaas waxoogaa way kusoo hoosgaban karaan macnaha ayib wagayri fikrin ayadana wuxuu ka wadaa hayri fikrinta hayri fikrin fikri la-aan mana ta'wiilinayno mana ka fikirayno oo sifaadkaas sifaadka ilaahay kayfiyadooda iyo qaabkay u yaallaan isku wareerin mayno ku fikiri ka fikiri mayno hayri fikrin saasuu ka wada oo masalan istawa haddii la yidhaahdo istiwo isaga u qalmana lagu yidhi inaad sidee u taallaa ka fikirtood maskaxdaada ku wareeriso ma baahdo yadullaahi haddii lagu yidhahdo gacan ilaahi say u taallaa inaad ka fikirto ma baahdo shaydaan baa halkaa kugu soo dhuumanaya waswaasku gelinaya saas macnaha ficlan waxa wey waa xadiiu xadiiu shaydaan wey xadii xadiis macnaa wax wey shaydaan wey in yani wax weeyaan uu ruuxu raadiyo marka dambana khatar bayba gelin kartaaba ana shaydaanku siduu nabigu sheegay sal ly wasalam wuxuu odhanayaa intuu ku yimaado man khalaqa asamaa waman khalaqa alarda waman khalaqa kada kaa yaa abuuray kaa yaa abuuray kaa yaa abuuray saad u leedahay allah allah allah u leedahay iyuu marka mudhan wuxuu ku leeyahay waman khalaqa rabba allahaad sheegaysa laftiisa yaa abuuray halkaasuu kuwa tegi marka sifaadka ilaahay iyo rabbiba hawsha hadday timaado ka had ka gaabs halkaa hadduu idin gaarsiiyo bu nabig sal lla alay wasalam iska iska dafciya kana hadha sheekadaas waxaadna tidhaahdaan allaan rumaynay saa dhaha bu nabig sal lay slm allaan rumaydeh markuu kula galo yadan shaydaan kugu sheekeeye iyo kuwa warkiisa qaatay uu ku yidhaahda yadani soo tii khalqiga ma aha aamantu billahi dheh aamantu billah wa bima jaءa can illah wa calaa muraad illah dheh sooma jeed wa aamantu birasuuli illah wa bima jaءa can rasuuli illah wa calaa muraadi rasuuli illah soo warcad maa meel laga marmale sidaas mana ayib wagayri fikrin waa kaan soo marnay xadiidkii nabiga sal ly waslam ee saxiix ahaa hadda ka hor aan soo sheegnay rasuulku yuri sal ly waslam tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illah sooma ilaahay khalqigiisa ku fik- ka fikira laakiin ilahay ha ka fikirina subxana watacala ilaahay maskaxdiinna ha ku wareerinina hana ka fikira hasdaalinina macnaha waxba ka gaari miisaan ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه ويستحيل وحى, وحى سرور كريم الجهل يستحيل وحى مستحيل سرور كريم الجهل جهل أيا مستحيل الله كعه هي والعجز تبردقت تبربيلت كما سيدا قد استحال ومستحيل أن نقضي الموت قريب سيده مستحيل أن نقضي حقا أي حق ذلك أرنك سوى سبناده حقا سبناشه والعمى عند رأنتي بقى وكي استحالوده مسروا بكرة ربي سبحانه وتعالى إنه قلت المام فكل نقص المركب لمنان كسته قد تعالى وكره هذا الله ألي عنه النقص يا حقي سوى كره هذا فيا بشرى بشاري فيا قومي ساسده فيا قوم دكيجيو بشرى بشارة لمن عب أسقنا سوالاه ألك ولي سبحانه وتعالى هل كان وحو لبدا بيتكه الله وحيالها إلهي سبحانه وتعالى صفاتك لإله الصفات السلبية أما وحال إله الصفات يعني المنفية نوالنا وصفات النقص صفات كالإمانانت يعيبت القدسية وإلهي لقى نزهه فصل إلى الصفات السلبية أو المنفية إلى معنى طيب وعكمل الصفات كصفة الجهل إله سبحانه وتعالى الجهل اللي قمشه جهل اللي قمشه صفات كسلبية أو الصفات كمنفية إلى رسول ضبع وحكرته يعني مكرته صفات أو سلبية أو سلبي محضية يعني أن كلية أن إلهي لقى أنفيه معنى كلام أسنك اللازمين إلهي مالا سبحانه وتعالى لكن صفات كالسلب بقى وحي لازم سنة يعني لتكو ذكسو بحي صفة كمال مثلا مركز إلى هذا الله سبحانه وتعالى مركز كأنفيه صفة الجهل أو ترى هذا ربي جاهل معه ما حكى اللازمية كمال العلم ذاك اللازمية صباح markaad tidhaahdo laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm lulmana ma qabato hurdana ma qabato waxaa ka laasimaya oo ka dhalanaya kamaalu alqayuumiya soo kama horman laa ta'khuduhu waxaa ka horreysay huwa alxayu alqayuum qayuumiyada kamaalnimadeedaa keenaysa inayna hurdo iyo lulma qabanin wahaakada markaad tidhaahdo lam yelid walam yuulad waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya waxaad leedahay likamaali samadiyatihi aw likamaali hinaahu caruur ma dhalin lamana dhalin limaada likamaali hinaah maxaa yeelay deeqtoomidiisa ayaa kaamil ah somaarg marka sifaadka manfiga oo dhan cagsigooda waxa ah oo ka dhalanaysa sifa hubuutiya oo haddana sifatu kamaal ah saas laakiin mutakallimiinta iyo falaasifada iyo sifaadkooda salbiga ay dhahaan ayaga wax ka dhalanaysa ma jirto wax sifatu kamaal ah oo ka dhalanaysa ma jirto markay yidhaahdaan laysa bijawharin maxaa ka dhalanaya markay dhahaan laysa fii khaariji alcaalam walaa fii daakhilihi maxaa ka dhalanaya wax macno kamaal ahoo kasoo xagga kale ka soo jeeda oo laga sameeya ama ka dhalanaya ma jiro man saas man laakiin nafyigan qur-aanka ku soo arooray salafkuna isbaatiyeen axaadiistana ku soo arooray midka isaga weeye asifaat asalbiya waxaa ka laazimaya yani waxa weeye sifaatu kamaal baa ka laazimaysa taasaa macnaha waxa wey meesha ku jirta ayib marka jahliga ilahi subxana wa tacala mustaxiil buu ka yahay likamaali cilmihi maxaa yeele rabbi subxana wa tacala wuxuu uhi ina allaha laa yakhfaa calayhi shay-un fi اlardi walaa fi اlsamaa wax ilaahay dhulka iyo samada dhexeeda ka qarsani ma jiro wamaa yaczubu can rabbika min mihqaali daratin في الأرض ولا في السماء رب سبحانه وتعالى شيء كان أغير ملك إيا السماء دحيا ذكر من ماي وحكس إلهي والله سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شيء كس إلهي علمي وقوقه سبحانه وتعالى وكان صور شيء لي إله إلهي سبحانه وتعالى علمي جيسة وحقا لعكرين هدين لقدر إنه دعوه قابك أقول إله حتى إلهي علمي جيسة سبحانه وتعالى حد ما لمعنى وكان سوى شيء يعني وحويان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت أمريكا كسوها لهم وحن يعني إلهية أن الله أهين إن قلك يصمد يشاء ووحن صروبي كريم ومستحيل لذاتي صلى لكن هدين لقدره كما السوقات إيه هبي بيع لهي وحي كتلا لها بوله قرنه سبحانه وتعالى وأه لفسدتا سمعت وحان بيع كريم حتى هدين لقمت بيقى إنه دعوه وحي كتلا لها بوله قرنه سبحانه وتعالى سمعت وكي إلهي علمه سبحانه وتعالى وحكا وصبح المجرم طيب أما عجزك عجزك يضل ولمي آه. عجزك عجزك وحا لغا ودا عجزك لغا وحا نقول لقانا روح وهسري عجزك وان عاجزنا ايضا من انا وان عاجزنا عجزك يكسلك الله معنى ودحي فرق لو دحي عجزك وحا لغا شيء ما اودي كرتد وحا لغا عجزي بالله ما بكري كرتد اود ما هيش شيء أديه أول وهي هدات كوه الشتلة وحل إلى هذا كسل بلده سبارك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل بنبي صلى الله عليه وسلم عليه وحي أليق إلى كري وايو إله خير شيء إن تورب أوايو إله هو كان من قلي وحان كلهم كان من قلي أنا كري كرا إلى كوه الشتلة مجنبا كان من قلي فصل عنه مركا عجز وحا لقوة عدم القدرة إلهي سبحانه وتعالى مركز لقاء فيه محاكمة ولا يسمر صفتك صفة الكمال كيف الله جيه سمعيشها كمال القدرة صلاة لكمال قدرته صافي معنا طيب صافي رد البربوح سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء وح إلهي عاجز جنكرة وأودي سكهر تجي كرمتر لنك إيا صمدة صلاة صافي معنا طيب كما سيدا قد استحال ومستحيل النقضي الموت الجريد سيدا مستحيل النقضي يدنا الجريد وصفة النقص يدنا وصفة مناشق تصيه لأن الجريد واحد كتب مدى ابن ناقص وواحد إسكاعد كريم سوف اسمه كمال كالرب سبحانه وتعالى وحديد يا إني الجريد كتب لماذا؟ لكمال حياته تبارك وتعالى نولشيسا كاملة ما دام نولشيسا أي كامل تحيث جيري ولشيسا كاملة وصال صفضة معركة لازمين قد استحال الموت حقا حقا واسقنا دي حقا سقنا شاء ذلك أرن كاسي واسقنا دي والعمى إن دلا أنتينا سيدو كليتو أيضنا مستحيل ويانا إلهي سبحانه وتعالى ما السورو بكرت إن لغو سفايو كما نصفيك ربي سبحانه وتعالى العمى إن دلا أنت طيب فكل نقص مركز لمن أنكسته قد تعالى وكرها دي الله اللي عنه حجس وفكرها wax kasta oo dhimanaan oo naqsi ah oo ceeb ah ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay xataa sifaatka qaarkood oo khalqiga marka la fiiriyo sifatu kamaal ah alla marka loo fiiriyo sifatu naqsi wa masalan ilmaha oo kaleeto bini aadamka ilmo inuu yeesho ma sifatu kamaal baa mise waa sifatu naqsi waa sifatu kamaal sooma midka ilmaha leh iyo midka madhaliiska ah waxaa roon midka ilmaha leh sooma oo agtooda ka ammaanan marka ilmo in la yeesho khalqiga caru khalqiga khaasatan bini aadamka dhexdiis sifatu kamaal bay ku tahay laakiin alla marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin sooma waa sifatu naqsin lianna ilmaha yeelashadiisu waxay kutusaysaa baahi waxay daliil u tahay inaad baahan tahay oo haddaadan baahnayn ma ilmaabaad samaysan lahayd soo bannaanka maada ka martay ilmaha dhalitaankooda iyo rafaadkooda xoogaa waxaad is leedahay un ama wax ku taraa maad ulbaxsataa intaasaa inugu jirta oo mustaqbal khawf baa inugu jirta wailaa yani waxa weye waa faraha baan ka qaadi lahayn marka ilaahi subxaana wa tacaala naqsi kasta waa ka hufay naqsi kasta ilahay waa ka hufay ku siiyay subxana wa tacaala fa yaa bushraa bishaaray liman waalaahu yaa bushraa waxaa la yidhaahdaa munaadaha sidiisaba xarfu nidaagu hadduu galo hadduu galo yaani shay macnoah shay macnaha hadduu galo yaa lahfa oo kaleeto iyo yaa bushra oo kaleeto iyo waxay yidhaahdaan ama tamani baa laga dhigaa tamani baa laga dhiga yaa bushraa bishaaro tamaninteedii bishaaro tamaninteed liman cid loo tamaninayo waalaahu alla ka weli yeeshay alle ka weli yeeshay ama waxaa la soo qadaraa yaada xarfu nijaaga cid ay ku dhacayso waxaad leedahay yaa bushraa yaa qowmi tolkayow bushraa bishaaro liman cid bay u sugnaatay ama yaa qowmi uxduruu soo xaadira bushraa bishaaro soo xaadira saasaan dhigi bishaaro imaada wax la yimaado aada u qiimo badan wey bishaaradaasoo liman cid u sugnaatay waalaahu alle ka weli yeeshay subxaana wa tacaala waxoogaa wuxuu ishaarayaa aayaddii qur-aankeed rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi alaa ina awliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay cabsina korkooda ma ahaanin mana murgayaan awliyadii kuwe wey aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa isku darsaday iimaanka iyo alla ka cabsiga maxaa laga dambaysay lahum lbushraa fi lxayaati addunya wa fi alaakhira lahum lbushraa taasuu tilmaamaya ciddii ilaahay ka weli yeelata oo isaga jeclaata oo isaga ku xidhanta oo isaga xigsata ciddaas ayaa bishaaro iskaleba macna sidaa aayadduba ugu sheegtay ayb faslun fii dikri ilkhilaafi fii sixati iimaani lmuqallid halkaa marka sifaat buu sifaatkii ayuu halkaa kaga soo hadlay sifaat fara badanna muusan sheegin laakiin wuu ka gaabsamayo markuu yani amfilo ina siiyey yuu inoo camimay wixii sife ee qur-aanka iyo sunnada ku timid waa sugaynaa bilaa kayfin walaa tamhiilin wixii sifatu naqsi ana ilaahay waa ka hufanya oo waa ka anfinaynaa halkaasi waa qaacidada kulligaa wey sifaadkii uu ina siiyeyna amfilay ahaayeen tusaalayaal bay qaacidadaa u ahaayeen macna amaa sifaadka kale dee qur-aanka iyo sunnadaad ka dhexlaysaan iyo asmaada rabbi subxaana wa tacaala nusuustan baa laga dhexlayay ayib faslun fii dikri lkhilaafi khilaaf sheegitaankiibuu fasal u yahay laisku khilaafsan yahay fii sixati iimaani lmuqallidi muqallidka iimaankiisa asixidiisa waa mas'alo kale iimaanka dadka iimaanka qaadanaya oo alla rumaynaya subxaana wa tacaala waa laba qaybood qayb
halkaasi waa qaacidada kulligaa wey sifaatkii uuna siiyeyna amsilay ahaayeen tusaalayaal bay qaacidadaa u ahaayeen macna amaa sifaatka kale dee qur-aanka iyo sunnada ka dhexlaysaan iyo asmaada rabbi subxana wa tacaala nusuustan baa laga dhexlayay ayib faslun fii dikri lkhilaafi khilaaf sheegitaankiibuu fasal u yahay fii laisku khilaafsan yahay fii sixati iimaani lmuqallidi muqallidka iimaankiisa asixidiisa waa mas'alo kale iimaanka dadka iimaanka qaadanaya oo alla rumaynaya subxana wa tacaala waa laba qaybood qayb alle subxaana wa tacaala rumayntiisa iyo masaa-isha ku saabsan oo masaa'il alcaqiida ah intay uun dadka ku arkeen ama weydiiyeenoo loo sheegay unbay uun saa ku qaateen daliil sheegahayo ama aayad qur'aana ama xadiid sheegayana ismayna dultaagin mana aynan akhriyin mana aynan fiirinin mana aynan ijtihaadin sheekh unbay ka maqleen mujtamacay ku arkeen sidaasay rumeeyeen sidaasayna ku qaateen qolo qoladaasaa la yidhahdaa muqalida la yidhahdaa kuwa muqallida taqliidka la yidhahdaa taqliidka waxaa la yidhahdaa akhdu qawli lgayri bilaa daliil ruuxa hadalkiisa inaad qaadato adiga oo daliilkuu cuskaday aan aadin wuxuu kuu sheegay baad ka rumaysatay waad qaadatay wuxuu cuskanahayay burhaanta iyo daliilka uu ka soo qaatayna maadan aadin iskumana aadan taxallusinin mana garanaysid sidaa iyo sidaa weeyaan buu kuhi mas'aladu muqallid baa la dhahaa waxaa kas dhanka kale ah oo qaybta labaad ay tahay dad masaa-isha caqiidada iyo alla rumayntiisa qaatay oo rumeeyey laakiin uu ula socdo rumaynta ay rumeeyeen daliilkii oy garanayaan aayadda sheegtay xadiidka sheegay meeshuu ku salaysan yahay ayay wataanoy garanayaan labadaa qolo wey marka waxaa la isku haystaa marka ruuxa masaa-isha iimaanka iyo tawxiidka iyo intuu rumeeyey rumayn go-an oo shaki ku jirin rumeeyey daliilkeediina garanaya kaasi isaga hadal kama joogo iimaankiisa sixadiisa inuu iimaankiisa saxiix yahay kaa hadal kama joogo meel iska dhig maxaa la isku haystaa marka waxaa la isku haystaa ruuxii masaa-isha iimaanka iyo caqiidada ku saabsan ee in la jasmiyo oo la gooyo oo shaki gelin loo baahan yahay masaa-isha noocaasoo kale ah ruuxii rumeeyey ficlanna si go-an oo shaki ku jirin u rumeeyey laakiin daliilkii sheegay aan garanayn daliilkii sheegay aan garanaynin kaa iimaankiisu ma saxbaa mise sax ma ah caamadii baa loo soo galay marka sooma waa lays haystaa iimaankii ma saxbaa mise sax ma ah mar haddaadan daliilkii garanayn ninka caamiga ee muslimka ah wuu yaqaanaa ilahay jiritaankiisa subxana wa tacala sooma nebi maxamed inuu soo dirayna wuu yaqaanaa kitaabkana inuu soo dejiyena waa yaqaanaa salaadaha shantaa iyo arkaanta islaamka shantaana inuu waajibiyena waa yaqaanaa soma ficil ahaana waa una imaanayaa shakina kagama jiro laakiin haddaad tidhaahdo aayadee sheegtay salaaddu inay waajib tahay ma sheegi karo soma xadiidkee sheegay shantani inay arkaan yihiin ma garan karo kuu sheegi maayo laakiin qalbigiisa waxaa ku go-an oo shaki ku jirin inay sidaa wax u jiraan ruuxaasi iimaankiisa masaxsan yahay mise iimaankaasi wax jira ma aha mas'alada laga hadlay sidaa iyadaa wey macana ayib anu nimaadna marka wuxuu yidhi marka fii dikri alkhilaafi khilaaf sheegitaankiibuu baabu yahay maxaa laysu khilaafsan yahay fii sixati iimaani lmuqallidi midka garbatabsaday muqalidka wadaadu waxay dhihi jireen altaqliid garbatabsi bay dhahay ruux markaad intaad garbaha uun iska qabsato uun uu iskala kaa socdo oo tidhaahdo wara aadan dhiginba war xaggeed u socota iyo xaggeed ii u jeeda iyo xaggeed ii wadaa midna dhihi maysa garbahaad iska qabsan wuu kula socdaa uun sida gaadidaa saaranta oo isagu ku hogaaminay kaasaa taqliidka la yidhahda macana ataqliid asalkiisu saasay dhahan macana adiga waxa weye ruuxa inaad ku raacdo hadalkiisa qaadato adigoon daliilkii daliilkiisii aan fiirinin macana ayib kaa iimaankiisu ma sixadiisa khilaaf laysku khilaafsan baabu wuxuu uhi marka wa kullu maa shay kasta oo yutlabu la dalbo fiihi shaygaa dhexdiisa aljasmu go'naan la dalbayo aljasmu waa bilaa shakin go-naan iyo shaki la-aan shay kasta oo la dalbayo fa mancu taqliidin taqliidin reebiddeeda bidaaka kaa la taqliidiye reebiddeedu xatmun waajib weeyaan waxyaabaha shareecada axkaamteeda iyo masaa-isheedaa laba ah qaarna in la jasmiyo ayaa la dalbayaayo aan shakigelin male uusan gelin si go-an oon shaki ku jirin in loo rumeeyo qaarna wuxuu leeyahay waxaa lagu kaaftoomi karaa malaha xooga badan malaha haalibka dhannu lhaalib waxay yidhahdaan dhannu lhaalib dhanniga haalibka waxa weeyaan yacni shaygu waxoogaa boqol kiiba boqol kuuma go-naa laakiin boqol kiiba siddeetan ama boqol kiiba toddobaatan dhinac buu kuula badan yahay dhannu lhaalib baa la dhaha dhannu lhaalib baa la yidhaha hadduu konton konton yahay wallahi shaygani waa jiraa mana jiro waa fifty fifty shaki baa la dhaha kaa isaga shaki dannigana waxaa loo yaqaanaa taqriiban oo marka macnaha waxa weye istilaaxa yani usuuliyiintii la yidhahda dannigana waxay u yaqaanaan yani waxa weeyaan midka raajixa jaanibka xooga badan boqolkiiba lixdan toddobaatan shaygu dhinacaasuu kuula badan yahay dannun qaalib baa la dhaha dannun haalibka marka masaa'il fara badanoo masaa'ilulsharci ka mida baa la qaataa oo lagu dhisaa boqol kiiba boqol inaa hubto shardi maha boqol kiiba boqol inaa hubto shardi maha bal masaa-isha sharciga iyo axkaamtiisa intooda badanba siduu laisu leeyahay shekhu lislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah aqlabkeedu waxay ku dhisan tahay calaa halabati danni bay ku dhisan tahay abatdanni bay ku dhisanta marka masaa-ishan hadda uu leeyahay uu ka hadlayo ee hadda laga hadlayahay ma aha masaa-isha lagu kaaftoomi karo qalabatu danniga ee waa masaa-isha loo baahan yahay in la jasmiyo oo malana kaa gelin shakino kaa gelin masaa-isha noocaasoo kale sharcigu dalbayo sidaa in loo rumeeyo kuwa noocaasoo kale ah fa mancu taqliidin taqliidin reebiddeeda garbatabsi iyo ruux inaad iskaga raacdo reebiddeedu bidaaka kaa la taqliidiyo oo layskaga raaco jasmintiisu uu waajibka yahay xatmun mancigaasi waa walaazim in la manciyo oo la yidhaahdo yani waxa weye lama taqliidin karayo ayib maxaa yeelay liannahu sababku wax weeyaan buuli liannahu amar iyo shan yahay ama liannahu kaas in la jusmiyo la dalbayahay laa yuktafaa laguma kaaftoomayo bidanni mana lagu kaaftoomi maayo lidilxija midka caqliga u saaxiibka ah xaalu usugnaaday ama laa yuktafaa bidanni lidilxija xaalu u sugnaaday iktifahaasi fii qowli ahli lfanni fanniga dadkiisa qowlkooda dhexdiisa dadka fanniga u saaxiibka oo fanniga caqiidadu ka wada qowlkooda dhexdiisa ninka caqliga u saaxiibka ah ee caqligiisu joogo la dhihi maayo male ku kaaftoon oo male kuma filla macnaha wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo waxyaabaha sharcigu amray in si jasmi oo go-an loo rumeeyo waxyaalaha noocaasoo kale ah laguma kaaftoomi karo uun male in yattabicuuna ila adanna wa ina adanna laa yugni min alxaqi shay-an male kuma filuu doonaya inuu yidhahdo leanna waxaan haddii lagu yidhaahdo jasmi oo si go-an u rumee male ma kaaga filan yahy may male kuma filla waa inaad si jasmiya u rumayso ayib muqallidka marka nin kale uun iska raacay warkiisa ma hubaa mise wuu un malaynaya ya waa u malaynaya sheekh hebel baa yidhi buu leey soo ma sheekh hebel baa yidhi anaa goobjoog aha sheekh hebel baa yidhi ayib sheekh hebel haddaad la sii dhaafto wax sheekh hebel dhaafiisan ma hayo war sheekh hebel daliilkeebuu daliilsaday ma garanayo sheekh hebel warkan kadaate ma ku gabsan yahay mise waa ku saxsan yahay ma garanayo soo saas ma ila sheekh hebel galantiisaa gafi karee soo ma marka ma hayo yaqiin ma hayo laakiin muxuu hayaa maluu hayaa nin culimaa oo diintiisa lagu kalsoon yahay oo aqoon leh baan ka maqlay mar haddaan ka maqlayna waxay u badan tahay inay sax tahay soo saas ma mise waxaan hubaa buu dhihi karaa waxay u badan tahay buu dhihi karaa wa hada huwa danu lhaalib waxay u badan tahay waxay u badan tahay soo malo ma aha marka hadday malo tahay marka laa yuktafaa bidanni lidilxija baa marka meesha taala muqal taqliidkii male unbuu kusii faa'iidayn karaa malana masaa-ishii in la jasmiyo loo baahnaa malo looguma kaaftoomi karayo malo looguma waa inuu yaqiin ruuxu gaadho yaqiinna wuxuu gaari karaa oo jasmin karaa oo goyn karaa oo shak buu ka bixi karaa boqol kiiba boqol markuu daliilka isdul taago oo ama aayadda sheegaysa isdul taago ama xadiidkii sheegaya isdul taago inta ka sokaysa hebel baa yidhi intuu taagan yahay maluu taagan yahay maluu taagan yahay yaqiin ma hayo jasmina maha saas daraaddeed waa culimadu waxay yidhahdaan almuqallidu laysa bicaalimi almuqallidu laysa bicaalim laa yucaddu fi lculamaa muqalidka culimada laguma tiriyo hadduu minhaajka iyo tuxfaha iyo labada luqni iyo xawaashidooda iyo hadduu wada xifdiyo oo meesha uu ku hayo uun qaala nawawiyu qaala shaaficiyu soo ma jeed qaala aramliyu qaala alkhatiibu shirbiiniyu intaa unbu meesha ku haya haddaad la dhaaftoo tidhaahdo ma daliil khalaas yanqatic halkaasu ku ege ma culimo ninkaas mise culimo ma culimo ma soo ar saas daraaddeed kutubta usuulka markaad ku laabato waxay ku leeyihiin almuqallidu laysa bicaalimi caalim maxaa la yidhahda caalimka waxaa la yidhahdaa waa ninka mas'alada iyo daliilkeeda isa saari kara wey hada huwa alcaalim ama almuqallid laa yucaddu fi lculamaa soo ma arta marka rag badan oon culimo u haysanay rag badan oon culimo u haysanay waxbaa meeshaa ka soo baxay laakiin ninka qulhuwalle yaqaana meeshaan qulhuwalle laga aqoonin hadduu tago soo sheekh ka noqon maayo sus culimada khayr allaha siiyo intay garanayeen bay noo sheegeen soo ma intay garanayeen bay noo sheegeen wax lagu eeda male marka haddii ay minhaaj iyo xawaashidiisii ay garanayeen ummadda u sheegeen walow taqliidba ha ahaadee alxamdulilah iyagana khayr allaha siiyo soo ma laakiin ma aha inaan ku ekaano waa inaan ka gudubno daliilku u noqon war minhaajo maxaa daliil ku ah iyo xageed cuskatay waa inaan naano sooma saas wey macnaha macnaha waxa weye marka daliilku wuxuu kordhinayaa yaqiin iyo jismi buu ku siinaya amaa hebel baa yidhi hadda waxa weeyaan hebel waa curdatun lilkhata ijtihaadkiisaa gafi kara يعني وينبوفي كرا وحبا كغلبني كرا وهكذا طيب marka masalada laba qowl baa ku jira laba qowl ayaa ku jira muqallidka iimaankiisu ma asaxaya qowl waa qowlkaas oo muxuu yidhi qowlkaasi qowlkaas muxuu leeyahay ma asaxayo soma lianna muqallid taqliidku waa danni masaa-ishan oo kalena danni laguma dhise yaqiin iyo jasmi baa loo baahan yahay sooma sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay iimaanu lmuqallidi laa yasix buu leeyahay ra'yigaas ayib warka waa laga daba imaan doonaa waxba yuusan waxba yuusan idin cabsiini ayib wa kullu maa wax kasta oo yutlabu la dalbayo oo shaaricu dalbayo wey fiihi maagaa dhexdiisa aljasmu la dalbayo shay kasta oo sharcigu dalbayo jasmin iyo shakila'aan iyo goyn si go-an in loo rumeeyo sharcigu dalbayo fa mancu taqliidin taqliidin reebiddeeda bidaaka kaa la taqliidiyo jasmintiisa la dalbay taqliidkaa mancintiisa iyo diidadiisu xasmun waajib waay in la yidhahdo lama taqliidin karo taqliidintiina iimaan iimaanku kuma asaxayo waa waajib buu halkaa maray ayib waa ray ciladii way marka maxaa yeelay oo iimaankaasi uusan u yani caqliga ku saaxiiba xaaluu u sugnaaday fii qowli ahli lfanni fanniga ehelkiisa qowlkoodiiyo hadalkooda dhexdiisa iyo siday qabaan way macna male loogu kaaftoomi maayo male keliya ee maxaa laga rabaa yaqiin iyo jasmi baa la rabaa taqliidkuna ma faa'iidayn karo yaqiin iyo jasmi saasuu macnahay waqiila waxaa la yidhi waa qowl labaad ayib yakfii waxaa ku filan baa la yidhi aljasmu goyn inuun aada jasmiso yaqiiniso unbaa ku filan ijmaacan khilaaf la-aan bimaa shay yutlabu la dalbayo fiihi dhexdiisa aljasmu wey aljasmu bay kucunanta waqiila waxaa la yidhi yakfii waxaa ku filan aljasmu baa ku filan ijmaacan khilaaf la-aan bimaa shay yutlabu la dalbayo fiihi dhexdiisa aljasmu shaygii jasmintiisa la dalbayey jasmi unbaa ku filan ijmaacan cinda bacdi alculamaa culimmada qaarkood agtooda faljaazimuuna marka dadka jasmiyey oo shakila-aan rumeeyey oo min cawaam min cawaamil bashari basharka caamadiisa ahi famuslimuuna muslimiin weeye cinda ahli اlafari afarka ehelkiisa agtooda qowl kaa hore inoo hormaryo baha soo maha xoogaa neeftaa idinka soo boodaan umalaynahay waa ra'yi labaad qowlka labaadi wuxuu leeyahay adiga ama intaad baadho daliilkii isku taag oo sidaasi marka yaqiin ku gaag ama intaad dadka ku aragto ama intaad weydiisood dhagaysato taqliid ku gaadhay jasmi unbaa la rabaa wixii la rabay in shaki la-aan la yaqiiniyo oo la jasmiyo jasmin unbaa muhim ah jasmiintaa ama taqliid ku gaad ama hee ama ijtihaad iyo daliilood aragti ku gaad muhimaddu waa un jasmin culimmada qaarkood baa ra'yigaa ku tegay weliba ijmaac bay sheegeen cinda bacdi alculamaa iyo ijmaacan iyaysan sheegtii khaldami cinda bacdi alculamaa waa ra'yiga culimmada qabta qaarkood culimmada ra'yiga qabta qaarkood baa waxay sheegeen inay mas'aladu sidaa ijmac ku tahay oo laysku waafaqsan yahay saas way macnaha ayib ra'yigaa dambe marka kuwa dad ruux mar hadduuba jismiyey oo qalbiga gashaday masaa-ishii loo baahnaa inuu yaqiiniyo si go-an hadduu u yaqiiniyo shaki ku jirin caamayba ha ahaadee waa muslim islaamnimadiisa waa la sugaya cinda ahli اlafari ahlulafarka yaa layidhi cinda ahli اlxadiid way macna dadka asarka iyo yani waxa way kitaabka iyo sunnada iyo aahaarta saxaabada iyo itibaaca dadkoo saaxiibka agtooda caamada muslimiintu waa waa muslim maadaama uu jasmiyey wixii loo bahnaa inuu jasmiye marka ugu horreysaba inay ra'yigani xoog badan yahay samadan garan maxaad ku garateen ya cinda ahli alafari bas sooma leanna ahlulafarku marba hadduu meesha maro ahlunadar baa dhanka kale ka soo jeedo warkooda meel fadhi sooma waxaan garanaynaa marka ra'yigii hore ee ahaa taqliidka muqallidka iimaankiisu la asaxayo waxaa iska leh ahlulnadarkaa iska leh ahlul asarkuna waxay leeyihiin iimaanka muqalidku waa ansaxaya maadaama uu jasmiyey jasmi unbaa shardi ah taasaan marka sii xoojinaynaa sawaabku waa ra'yiga dambe maxaa yeelay qur-aanka markii lagu laabto rabbi subxaana wa tacaala masaa'il ka mida masaa'isha in la jasmiye loo baahnaa ayuu rabbi ummadda wuxuu ku wareejiyey culimmada inay weydiiyaan aayadiisa waay wamaa arsalnaa min qablika ila rijaalan nuuxii ilayhim fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun aayad maxay ka hadli hortaan maanaan dirin baa laleey maxamedu rag mooye rasuulku rag bay ahaayeen raggaasoo nu u waxyoonnay weydiiya kuwa dikriga u saaxiibka ah haddaydan garanaynin fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuuna aayadda qaybteeda hore masaladay ka hadlaysay waxa weeyaan rususha inay rag ahaayeen loo waxyooday soo min masaa'il aljasmi soo maha min almasaa'il alatii yutlabu fiiha aljasmu wa sooma hadduu shaki kaa gala ka warrama ilaahay subxaana wa tacaala rusushuu soo diray rag loo waxyooday inay ahaayeen shaki hadduu soo galo soo gaalnimo maaha masaa-isha in la jismiye loo baahan yahay iyo aayaddu xagga hore ku sheegtay markaase waxay tidhi haddana aakhirka fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuuna culimmada weydiiya oo culimmada haddaan qowlkoodu marka wax karaynin oon lagu qancaynin oo wuxuu faa'iideeye uunan iimaan ku sugmaynin maxaa loogu dirayaa ummadda ya saas wey ninka culimmada diintiisa ruuxu uu ku kalsoon yahay aqoontiisa hadduu weydiiyo u sugaado bis wa hadduu si kale u suuroobi karto de meeshana waa isagu raadin karay saas darteed nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam yani waxa weeyaan hal laa sa'alu xadiis soo maaha inamaa shifaau lciyi as-su'aal ruuxa jaahilka ah caafimaadkiisu waa inuu wax weydiiyo oo dadka wax garanaya weydiiyo markii la joogana kadib uu qaato way macana ayib waxaa kaloo kutusaya iyadana rabbi subxana wa tacala nebigiisa wuxuu ku yidhi fain kunta fii shakin mima anzalna ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik haddii shaki kaaga jiro waxaan soo dejinnay oo qur-aankii haddii shaki kaaga jiro waxaad weydiisaa fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika hortaa kuwii kitaabka akrin jiray weydii baa leehi innagaa haddii wuxuu shaki inaga galo xaggeen aadaynaa kuwa kitaabka akriyaan weydiinayna sooma culimadaan weydiinayna masaa-ishu ha ahaato mas'alo yacni tubiba jasmuhaa ama masaa'il alaxkaam ha noqoto masaa'il alcaqaa'id ha noqoto masaa'il altawxiid ha noqoto mas'alo kastaa soo gelaysa weydiiya bu rabbi yihi subxana wa tacala ayib talabaadi waxa weeye caamayga aan daliilba fiirin karayn haddii la yidhaahdo ilaa wa ilaaba iimaankaagu ma asaxayo ilaa aad daliilkii aragto waa takliifu maa laa yutaaqu waay takliif waxaan la kari karin oo laysku kalifo rabbina qur-aanka muxuu ku yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha cajiizo iyo habar iyo yani waxa weye waqtigii salafka ridwan ullahi calayh oday da- iyo habar iyo xataa luqada carabiga aan garanayn luqada carabiga aan garanayn ayaa futuuxaadka muslimiintu markay dhulka furtaan baa loo tegaya ilaahay kelinimadiisuu qirayaa iyadanu cibaadada keligii leey nebi maxamedna uu rasuulka ilaahay yahay khalaas soomaali sidaas daraaddeed dadku markay soo islaamayaan keliya waxaa lagu dhihi jiray shahaadateynka qira haddayba shahaadateynka qiraan soo muslimiin lama dhig lagama dhigi jir intaasay islaamku noqon jireen dadku lama dhihi jirin shahaadateynka daliilkoodii baaro oo raadiya somaale saas raadiya la dhihi maayo marka wahaakada ilaa ilaa yawmina haada ruuxa shahaadateynkaa hadduu qaro yuctabar musliman shahaadateynka qiritaanka uu carabka ka qiray haddii qalbigana uu la jiro waa muslim haddii qalbigu ka maqan yaho carabka keliya yahayna muxuu yahay waa munaafiq laakiin daahirkii axkaamta islaamka ayuu daahir qaadanaya macnaha saas weya marka nusuusta ya nusuustaaso dhan baa kutusaysa ra'yiga raajixa inuu yahay ra'yiga dambe oo ah jasmin unbaa la rabaaye oo laazima mooye laakiin sharti uma aha sixatu liimaan inuu ruuxu daliilka isdul taago sharti uma aha saas mana ayib wa qiila waxaa la yidhi yakfii waxaa ku filan aljasmu goyn unbaa ku filan si go-an inuu u rumeeyo unbaa ku filan ijmaacan khilaaf la-aan bimaa shay ayuu ku filan yahay yakfii waxaa ku filan aljasmu bimaa shay la jasmiyo yutlabu la dalbayo fiihi dhexdiisa aljasmu la dalbayo wixii shaaricu dalbay in la jasmiyo jasminkiisa unbaaba ku filan ama can ariiqi taqliid ku jasmi ama can ariiqi ijtihaad jasmin unbaa muhima wixii la dalbay ijmaacan khilaaf la-aan cinda bacdi alculamaa culimmada qaarkood agtooda culimmada qaarkood agtooda ayaa macnaa waxa weye yaa ijmaacana xikaayooday ayagaana macnaha waxa weeye sidaa ku tegey attalafud bishahaadatayn unbaa laazima bay leeyihiin alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay sheekh muslimka markuu sharxayay xadiidkii umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah xadiidkaa markuu sharxayay wuxuu yidhi saxiix muslim wa fiihi dilaalatun ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك به. يعني وحي وحي الحديث كالدليل كسبا دليل عقبا كسبا ومذهب كمحققين تا iyo culimada intooda badan oo salaf iyo khalaf kale ay qabaan oo ah insaanku hadduu ictiqaadiyo diinta islaamka ictiqaad go-an oo shaki ku jirin ictiqaadiyo waa ku filan tahay kafaahu dalik wa huwa mu'minun min almuwaxidiina buuri waa mu'min muwaxidiinta ka mid walaa yajibu calayhi tacalumu adilati almutakalimiin mutakalimiinta adiladooda inuu bartana laazim ma aha ayib wa macrifatu llahi tacaala biha iyo adiladoodii inuu ilahay ku garto subxana wa tacala khilaafan liman awjaba dalika وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم الإسلام إلا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الفيصل الأول معناه أو كرساري صافي معناه يعني يوحي ليه هاي روحي سيدا كرمية ومؤمن موحدين تكمل واجب نماءها إنه متكلمين تأدلة وضبرته إلهي سبحانه وتعالى إنه كبرته أدلة إياه ذكية لازمة arrinkaa waxaan ku khilaafaynaa dadka qaarkooda waajibiyey oo shardi ka dhigay ruuxa inuu ahlulqiblada ka mid noqdo oo muslimiinta ka mid noqdo shardi uga dhigay arrintaa iyada oo sheegtay weliba ruuxa islaamnimadiisu inaysan sugmaynin ilaa inuu adilada mutakalimiinta barta mooyaane oo ilaahay ku garto wuxuu yidhi madhabkaasi waa madhab in badan oo muctasilada ka midi ay mareen iyo asxaab sallada qaarkood oo mutakalimiinta ah asxaab sallada markuu yidhahdo wuu ka wada شافعيين كون صار سبحان الله كل متكلمين هذو ضبط يعني وحوي وأشاعرهم صار أصحابنا وأصحاب المذهب كشافعية لكن متكلمين هذو ضبطوا وحكوا بمعنى أشاعرة صار وشافعية أشاعرة قار كم رأي يقول زاكو تقول معنا طيب كذب الإمام النووي عليه رحمة الله وحده وهو خطأ ظاهر وخلد استعبد مذهب كاس وخلد استعبد معايا ليه ujeeddada la leeyahay waxa weyaan altasdiiqu aljaazim way danta la leeyahay waa unun la rumeeyo rumaynta aada rumaystayna ayna shaki ku jirin taa unbaa muhima tala doonaya waa midaa iyadaa un macnaha ayib midiina waqad xasala waa la helay buuri iimaan aan shaki ku jirin waa xasilay dariiqa uu ku xasilay ma taqliid baa ma annadar fi aladilla kaa isagaa wuxuu leeyahay laazim ma ahe inuu jasmigu xasilo unbaa laazima macnaha waxaa kaloo u yidhi nebigu sal alay wasalam wuxuu ku gaabsaday oo ku kaaftoomay inay dadku rumeeyaan wixii uu la yimid waxaan la imid oo kitaabka iyo xaqaan la imid inay rumeeyeen xaquu la yimid rumayntiisa bash ah ayuu nebigu dadkaga kaaftoomay mana uusan shardiyeynin inay daliilkii gartaan arrinkaana waxaa ku sugan buuhi axaadiis bukhaarigi muslimka ku yaalla oo ilaa xaddu tawaatur gaadhaysa cilmi qaci aana faa'idaynaysa wa ficlan waa axaadiistii dadka soo islaamaya intay gaadhaysa dadka soo islaamaya nabigu sal ly waslam shahaadateynka buu bandhigaya soo maha saas mana markaas xadiista way xadiisu ishaaraya alimaam nawowi caleyh raxmat ullah ayb faljaazimuuna marka dadka jazminaya faljaazimuuna kuwa jazminaya ee si go-an u rumaynaya diinta iyo masaa-isheeda u rumaynaya si go-an oo min cawaami اlbashari bini aadamka caamadiisi ihi famuslimuuna muslimiin weeye cinda ahli اlأhari afarka iyo xadiidka dadka ehelka u ah agtooda iyo sida ay qabaan sidaa wey macna dariiqa alijtihaad ruuxa hadduu ku gaari karayo way fiicanta mid baan hadal ku jirin haddaad daliilkii isdul taagi karayso waa loo baahanya laakiin mas'aladan lafteeda arrin baa u baahan inaad xusuusnaataan arrinta u baahan waxay tahay markay ku leeyihiin mutakallimiintu muctasilada iyo ashaacirada iyo markay ku leeyihiin muqallidka iimaankiisu ma asaxayo markay leeyihiin xataa haddaad aayaddii sheegaysa iyo xadiidkii sheegayay isdul taagto muqallid baa tahay agtooda limaada ya ha saas wa leanna waataan soo marnay iyagu daliil maxay u yaqaanaan ma daliilka naqligaaba u yaqaanaan mise daliilka caqliga caqliga u yaqaanaan waxay doonayaan marka inay nadarkii iyo shakigaan soo sheegnay iyo ma fiirfiirisay iyo ma shakiday iyo darajooyinkaa ma soo martay iyo waxa wey waxay ka hadlayaan waxa wey waxay ka hadlayaan ama a'immada sunnadu markay iyagu leeyihiin yacni iimaanu lmuqallid hal yasixu laa yasix markay ka hadlayaan daliilkay sheegayaan iyagu waa kitaabka iyo sunnada iyo asarka wa marka waxa weye washataana maa bayna almaqaamayn qoladana daliilkooda waa dhinac ay ka hadlayaan qoladana daliilkay ka hadlayaan waa dhinac kaleeto wey hada billahi tawfiiq wsal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi wasalam nubuwada nebinimadu ma waxay raggay khaas u tahay haweenay nebi ateen adugu kaas haweenay nebi ah adasana culimada qaarkood ay hadal ka muujiyeen ibnu xajbi iyo qolyalah dumar nebiye a way sheegeen laakiin sababku waxa weeyaan yacni lama hayo nas sariixa oo haddana saxiixa oo haweenay nebinimo ku sheegaya lama hayo wallahu aclam ma asaxaysa imaam rumaysan ilaahay inuu meel kasta joogo in lagu daba tukanyo waxay ku xidhan tahay maku gaaloobaya mise waa mise ma gaaloobaya aimada salafka in badanoo ka mida waxaa ka sugan inay itlaaqeen oo yidhaahdeen ilaahay subxaana watacaala ruuxii yidhaahda meel kastuu joogaa ama carshigiisa kama sarreeyay waa kufrinaya aimo badan oo salafka ka mid ay ka suganta in lagu kufrinayo laakiin itlaaqaas iyo waxaa kala gedisan fardiga xukumidiisa sax masaladu waa masalo lagu kufrin laakiin ku kufrinteeda ruuxii galay ee ku dhacay marka la xukumayo waxay u baahan tahay in la fiiriyo ma in la fiiriyo ma jahli baa u geeyey ma ta'awul baa u geeyey miyuu u qasta waa mucaanid xujadii ma lagu oogay jahliga ma laga saaray markaa kadib baa la xukumi karaa intifaau almawaanic tawafur shuruud waintifaai almawaanic shartu waay haddii shuruudii la helay oo jahligii laga saaroo loo caddeeyey oo loo qeexay oo u caddaatay kadibna markaa kadib uu kusii madaxabeeyey laa shaka anahu yakfur uu kusii madaxabeeyey laa shaka anahu yakfur itlaaqa aqwaasha salafka markaa ku saabeyso saas macna ayib haddiise laakiin aan yani wax weeyaan yani shubuhaad iyo ta'awul iyo jahli iyo cadamu iqaamat alxuja iyo waxyaala noocaas oo kale a mulaabasaad noocaasi ay dhici karaan lama tagfiirinayo wabitaali waxaa ku xidhan salaada lagu daba tukanaya ku xidhan hadduu kufriyo oo de markaasi shuruudii la helo tagfiirka mawaanicdiina meesha ka baxdo oo uu kufriyo markaasi laa tasixu asalaatu wara'ahu iطlaaqan markaa salaaddu gabashii ku asixi mayso limaada lianna yani bidcada mukafirada ah culimmadu salafku siday leeyihiin iyo khalafka in badanoo ka midaba waxay leeyihin bidcada mukafirada ah saaxibkeeda lagu daba tukan maayo ama haddaynan uusan kufriyin oo uusan markaasi aynan shuruudii iyo mawaanicdii ayna taxaquqin marka kadib waxaa la leeyahay waa mubtadic laakiin aan kufriyin salaadu gadaashiisa markaaba lagu daba tukan karaa tasixu salaatu wara'ahu maca alkaraaha saasay culimadu leeyihi salaadu gadaashiisa waa ku asaxaysa laakiin waa makruuh waay hadduu khaasatan ruuxu heli karo masaajid kaleeto oo yacni dhaama inuu kaas aado hadduusan heli karaynin bedelkii jamaacadu ka tegi lahayd waa inuu ku daba tukado markaasi hadda waxa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wasaxa jamaacadana laga tegi maayo wabillahi tawfiiq tafsiirkaasa markii jirta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة باب كيلوات وأه معناها أفعاش لا أبوري يعني wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo afcaasha khalqigu inuu ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray makhluuq u yihiin uu doonayaa inuu isbaatiyo ama uu sugo waa ma waana mas'alo khilaafkeedu wakhti hore uu soo baxay oo jahm bnu safwaan iyo nimankii jahmiyada ahaa baa keenay addoommada ficilkooda iyo falka ay samaynayaan ma makhluuq baa mise makhluuq ma masaladaasu doonayaa marka inuu ka hadlo ayib wuxuu yidhi marka wasaa'iru alashyaai hayru اdaati wagayru ma alasmaa wagayru ma alasmaa waifa wagayru ma alasmaa'i waasifaati makhluuqaة lirabbina min alcadam وضل من أثنى, من أثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار وعلى وسائر الأشياء أشياء ضمانتات سائرك بمعنى جميع وجه أشياء ضمانتات وحيابها الشراء أشياء صغير الذات ذات الله أنا هين iyo wagayru mal asmaa'i iyo wagayru lasmaa'i asmaada iyo wasifaati sifaatka kayrkoodii makhluuqatun mid la abuuray weeye ashyaadaasi lirabbina rabbiganna min alcadami baana laga abuuray cadam iyo waxaan jirin baa laga keenoo laga abuuray wadalla waxaa lumay man cid ayaa lumay asnaa ammaanay calayhaa ashyaada korkeeda ku ammaanoo ku sheegay bilqidami horayn inay horaysay ku sifeeyo ku sheegay wuxuu ku yidhi ashyaada waxyaabaha jira markii laga reebo ilaahay daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxyaabaha jira waa makhluuq saddexdaa markii laga reebo alla daatadiisa asmaadiisa iyo sifaadkiisa wixii saddexdaa ka soo hadhay waa makhluuqu rabbi baa abuuray subxaana wa tacaala waxaana laga abuuray min alcadami cadamku waa waxaan jir ayadoo waxaan jirin ah buu rabbi wax jiro ka dhigay oo abuuray subxaana wa tacaala waxaa lumay buu ihi oo jidka saxdaa ka lumay dadka qaarkii ku sheegay ashyaada saddexdaa markii laga reebo intii kale oo makhluuqii ah ku tilmaamay inay horreeyeen ooy asali yihiin ashyaadu inay asali yihiin dadka sheegay oo ku tilmaamay kuwaasi waa lumen buu le macnaha ayib macnaha ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisu iyagu waa asali hadal kama joogo midda iyada sidaan usoo tafsiilinay sidaan usoo tafsiilinay oon usoo yani usoo kala dhigdhignay ama makhluuqaadku ayagu lama odhan karayo waa azali oo qolada ku sheegtay inay yani makhluuqaadku yihiin horreeyeen oo cadam ayna sooba marin oo weligoodba ay jireen qoladaasi waa qolo lunsan buu sheekh ku sheegay ayb meesha wuxuu radinayaa niman falaasifada iyo mutakalimiinta qaarkood ayaa waxay ku tageen waxyaabaha jira waxay yidhaahdeen waxna silada marka ilaa intaasoo qowl bay ugu kala tageen hal qowl baa sax ka ah waxa kaloo dhan waa baatil qowl waa qowlka jahmnu safwaan iyo atbaacdiisu ay mareen oo waxay yidhaahdeen waxaa jiray xilli ilaahay subxaana wa tacaala waxba uusan samaynin oo wax ficil oo ka soo fula uusan jirinba waxaana la gaadhi doonaa xilli uusan waxba samayn doonin macnaha qowlka waxaa la yidhahdaa mancu tasalsul fi almaadi wa fi lmustaqbal wax sii jiri doonana ma jiro makhluuqa macnaha waxa weeyaan allana mafcuulaadkiisu way dhammaan doonaan waxaana jiri jirtay xilli uusan rabbi waxba samaynin oo wax ficiloo ka soo fula uusan jirinba ra'yigaas jahmnu safwaan calayhi min allahi maa yastaxiq iyo qolyo la socda ayaa maray wuxuu yidhi waxaa isagana ra'yiga labaada nin la yidhaahdo alcallaaf oo ka mida odayaasha muctasilada ra'yikiisa oo isagu wuxuu leeyahay yacni waxyaalaha dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka ayaa dhammaan doona laakiin daatooyinku weligood waa jiri doonaan waa ra'yiga meeshay ka keeneen weeye jannada iyo naarta khalqiga ku jiraay dhaqdhaqaaqoodu waa dhammaanayaa oo waxaa soo hadhay xaraka la'aan bay soo hadhayaan daatada basaa joogi doonto ama afcaashan iyo dhaqdhaqaaqan iyo waxan waa dhammaanaya midhe qowlka kaleeto isagana faasidkaa waxa weeyaan in la yidhaahdo ibtidaa'an meel khalqigu weligiina waa jiray intihaa'an weligiina waa jiri doonaa yacni bidaayana male nihaayana male isagana waa qowl qolyaha qaarkood ay qabaan oo baatila way macna qowl kaleetaa jiro oo ahlu sunnaha loo nisbeeyo sida uu sheekh ibnu cuthaymiin leeyahay oo ah altasalsulu fi lmustaqbali waajib wa fi lmaadi mustaxiil horay adduunku wuxuu soo maray markii dib loo raaco waxbaa soo jiri jiray waxay dhaheen wax jira ma ah ha maya yacni way way soo jiri jirtay waxbaa weligiiba jiro weligiiba khalqi waa jiray ama ma jiri doonaa maya ra'yi noocaasay iyaguna mareen adiga waxa weeye yacni ra'yiga ahlu sunnada loo nisbeeya ra'yiga sadiidka marka waxa weeye ee uu ku sheegay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah inuu yahay madhabka ahlusuna waljamaca shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi meelo ka mida kutubtiisa uu ku sheegay waxa weeye yacni mustaqbalka daatooyinkiiyo waxyaabaha makhluuqaadka qaarkood way sii jiri karaan laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu talagalay inay sii jiraan sii jiritaankoodu ma aha sii jiritaan waajiba ee waa sii jiritaan suurta yacni qaabil ay u yihiin oy aqbali karaan haddii ilaahay doono inuu tagsiiyo subxana wa tacaala laakiin ilaahay baa ugu talagalay inay sii jiraan amaa horaan haddii la yidhaahdo daatooyinka iyo khalqi ahaan marka la yidhaahdo lama odhan karayo yacni daatooyinkan jira iyo waxyaabahan jira ayaa soo jiray weligoodba lama dhihi karo laakiin waxaa saxa rabbi subxaana wa tacaala xilli uu facaal uusan ahayn oo wax falaynin maba soo marinba xilli kasta ilaahi subxaana wa tacaala kaana facaalan walaa yazaalu facaalan lima yuriid facaal hadduu ahaayo rabbi wax falayeyna wuxuu falayey waxa uun ka dhalanaya mafcuulaad iyo khalqi baa ka dhalanaya laakiin meesha waxaa u dhaxaysa rabbi subxaana wa tacaala waa faacilkii ficil buu samaynaya ficilkuu sameeyana mafcuul baa ka dhalanaya mafcuulkaasaa makhluuqiya qasab waxaa marka mafcuulku intuusan imaanin waxaa ka horreeyey ya ficilkaa ka horreeya soo ma ficilkaa ka horreeya ficilkana maxaa ka sii horreeya faacilkaa ka sii horreeya soo ma mar walba marka yacni waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala khalqigiisa waa ka horreeyey khalqigiisa rabbi waa ka horreeyey subxana wa tacaala oo haddii la yidhaahdo khalqi weligiiba soo jiray baa jira macnaha waxay noqonaysaa adduunku khaaliq kaluu yeelanaya azalinimada iyo soo jiritaanka weligeedba ah baa ilaahay lala wadaagsanaya subxana wa tacala madhabkaasoo baatil ah macnaheedu marka waxay noqonaysaa rabbi subxaana wa tacaala lam yazal faacilan walaa yazaalu faacilan tabaaraka wa tacala weligii kamuusan zuulin inuu faacil yahay walan yazaala faacilan tabaaraka wa tacala kana zuuli maayo inuu faacil yahay laakiin taasi kama laazimayso weligiiba inuu makhluuq la jiray oo weligiiba makhluuq uu jiray maxaa yeelay mar walba meesha waxaa soo gelaysa yacni waxa weye khalqiga makhluuqa waxaa ka horraysay ficilkii yani abuuristiisaa korraysa oo ficilkiia makhluuq waa mafcuulkii sooma waxaa ka horraysay abuuristii baa ka horraysay oo ah khalqi ah intaan makhluuqa la keenin soo abuurisi kama horraynin abuuristaasoo kama sii horraynin kii abuuray saas makhluuq kasta intuusan imaanin waxaa ka sii horreeyey samayntiisuna way ka horraysay intuusan imaanin waxaa kaloo ka sii horraysay samaynta kii sameeyeyna wuu ka sii horreeyey natiijadu waxay imaanaysaa adiga warka murtidiisu kaana allaahu walam yakun shay-an ilaahay subxaana wa tacaala wuu jiray isagoo makhluuqiisa wax ka mida iisan jirin saas way macnaha ama makhluuqaad weligood joogayaa jira waa madhabka falaasifada iyo mutakalimiinta makhluuqaad waa abuuray rabbi subxana wa tacala horu u sameeyey laakiin waa dhammaadeen kuwaa imaanaya waa dhammaanaya kuwaa imaanaya waa dhammaanaya wahaakada sidaasaa ilahi subxana wa tacala makhluuqaadkiisa ay u jirayaan kuwa ugu talagalay inay jiraanna ayaguna waa jiraan sida jannada iyo naarta iyo dadka gelaya iyo rabbi waa ugu talagalay subxana wa tacala inay jiraan way macna sheekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay waayضa faladii culima biاlidiraari min diini الrusul ana kula ma siwa allahi makhluuqu muxdaث kana bacda an lam yakun waa ka hadalka khulaasadiis wuxuu leeyahay yacni waxyaabaha nin walba ka og yahay diintii rususha waxaa ka mid a oo ruux walba garanayay wax kastoo ilaahay ka soo hadhay inuu makhluuq yahay dib laga keenay oo isagoon jirin la abuuray wax kastoo ilaahay iyo sifaadkiisa ka soo hadhay sidaas marka waxa weeye wadalla man atnaa calayhi bilqidam tafsiil buu gelinaya sheekh ibnu cuthaymiin cali raxmatullah ka aan tilmaanayo mas'aladaa marka uu yidhi yani waxa weeye ilaahay subxana wa tacala shekhu islam ibnu taymiya kutubtiisa qaar ka mida uu ku tilmaamay rabbi weligiiba inuu faacil ahaa ficilkiisana waxaa ka dhalanayay mafcuul oo makhluuqa ah mas'aladaa weye mas'alada aada loogu tashniiciyey oo macnaha dadka qaarkood ku dabagaleen intay fahmi waayeen oo ay ka laasimiyeen inuu qabo sheikhu islam ibnu taymiya tasalsulu alxawaaditi fi alazal mas'alada laga yeedhsiiyey oo dadka qaarkood fahamkooda oo lagu radiyey qaarkood ay ku radiyeen midda iyadaa wey macna mana uusan odhan shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ee midda uu yidhi waxa weeyaan rabbi weligii kamuuna zuulin inuu faacil yahay faacilkana ficil baa ka dhalanaya ficilkana mafcuul baa ka dhalanaya laakiin isla markaa waxaad fahmaysaa mafcuulka iyo faacilku inaysan isku mar ahayn soo saas maa ficil mafcuulka iyo faacilku marnaba isku wakti ma yimaadaan faacilkaa horeeya ficilkaa ku xiga mafcuulkaa ka dambeeya saas man yani caadatan sidaas ayb maalan tusaale aad fahmi kartaan haddaan ku miaalen lilahi almaal acla laakiin aan dhahno maalan waxbaad samaynaysa